habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa waan idinayna kuwada ugu waaweyn xaalad deganaansho aan caga buuran ku taagneen oo caawa ka taagan magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo si adag u cambaariya dagaal ciidamada daraawiishta iyo militariga soomaaliya ku dhex maray magaalada baraawe ee gobolkaasi shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo maanta daafuray hilibka xoolaha soomaaliya ee loo iibgeeyo dalka sacuudiga puntland oo maanta maxkamad soo taagtay dhallinyaro tacaddi kula kacay qoys danyar ah midowda afrika oo ku dhawaaqay in qaar ka mid ah saldhigyada admis lagu wareejin doono ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada warta nabadda oo dhagax dhigay waddada maxamuud xarbi ee isku xirtay isgoosyada florensa iyo calikamiin ee magaalada muqdisho akhbaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon askar fara badan oo ku waxyeelowday shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyi bari dalka siiriya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeennimo talaado markaasi ay bixayso arbacana ay soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan aynu ku bilownay xaalad deganaansho aan caga buuran ku taagnayn ayaa caawa laga soo warinayaa inay ka taagan tahay magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose oo saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaalla u dhexeeyay ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwo ka tirsan daraawiishta koonfur galbeed iyadoo dhinaca kale maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu war uu ka soo saaray dagaalada saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose wararka caawa naga soo gaarayo magaalada baraawe ayaa waxay sheegayaan inay halkaasi ay ka taagan tahay xaaladaasi deganaansho oo aanaan caga buuran ku taagneen inkastoo magaaladu ay ku sugan yihiin ciidamadii ku wada diriiray gudaha magaalada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta warfideenada kula hadlay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulkaas oo ka hadlay sidoo kale xaaladda magaalada baraawe ayaa waxay si adag u cambaareeyeen dagaalada saacadihii lasoo dhaafay magaaladaasi ku dhex maray ciidamadan ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ee daraawiishta iyo kuwa militariga soomaaliya iyagoo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee warbaahinta la hadla ay sheegeen in halkaasi ay ku dirireen ciidamo maleeshiyaada hase yeeshee sheeganayay inay ka tirsan yihiin militariga soomaaliya siday hadalka u dhigeen waxay sidoo kale ay sheegeen in halkaasi ay kula dirireen ciidamada daraawiishta kuwaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee ka hadlay magaalada baydhabo
bismi illaahi raxmaan raxiim wali warbixin yar kubiyaane dhacdadii kudhiidii degmada baraawa taarikhda markay hayta tumay lamada bili juun bili lihaad lamada kun labaatan sideed oo shalay hayti runtii wali eed un ku xugnaa waana ku tacsiyeene dhacdadii guutahan kudhiidii shalay oo fool foollo xumayti dhacdadaas oyo jaysadeen dad ciidamo iska sheegeen inyo eeyin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed runtii weerarnayo ka qaadeen gurigii madaxtooyada sidiisan la socotaan bara waa madaxtooyadii way ka taalla dowlad goboleed koonfur galbeed caasimadii dowlad goboleed koonfur galbeedu shalay abbaara sagaal saac galabti ilaa xalay ilaa iyo hiraabto wali ku socday dagaal wali meelasay ka dhamaday dad shacab eh oo un eed un ku xugna saas oo kale wali ka dhamaday ciidamo eed qaali inhay waliba waaha haddii isan dadka shacabka warbixin yar ku siino ciidankaas wali haay iyo meeliyo weerareen meelo la weeraray horta madaxtooyadii koonfur galbeedu ciidankana si isan ogtiinba wali jale dad lebeska isku qaadadaw oo hadda run ahaantii markii lasoo waraysadayna eedan sheegadaan iyo ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed sida la ka ogaayayna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed shaqadii oona haytay in dadka shacabka ay badbaadiyaan haytay ma in dadka shacabka ay yoo hakanagadaan mahayna walila la xiriiray guud ahaan madaxdii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oonka sarayto wasaaradda gaashaandhigga saas oo kale walila la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo madaxdii sare dalka run ahaantii ilaa xalay wali la iska dayay in habadaas la roojiyo oo ciidankaas hoobiyo sidayoo sheegadayan ciidan dowladeed ayin xabadaas roojiyaan madaxtooyadana weerarka ku dhaafan walina jawaabka biyeyna in ciidan kale oo ciidan dowladda koonfur galbeed ee aan roogi korno degmadan baraawe saas oo kale hiraabto wali suubiyeena inyo qobsadaan eelboorkii umutan adeegay oo halka ilan furnayti baraawe ayi hiraabtay inyo baawuro ka gooyaan eelboorkii dhexe istaagaan may hadegi kor araan ooyo in diidaan xitaa dadkii dhaawacmay oo dagaalkaas ka dhaawacmay gurmudka lansoobiyi lahaya in gurmudkii lansoobiyiyo diideen intaas warbixinta guud waaye walina la hadalnay runtii cid kasta oo qusayti wali marka fadaana inti in baaq aan ku jeedayno oo lama nooce dadweynaha horta wali lana isdejiye dowladiina singmoqom dowladda koonfur galbeedna ma nagada doonto too isku aamusaaso walaay meelo ku dhayna wali nagada doonana waa la iskala xisaabtama waho ilaahay indiinab wali fadaanay in inta baaqan ku jeedino guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sido xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sido iyo taliyaasha ciidamada guutaan walilana sidanka dhaqsiya badan maadaama meelo la weeraray ata meel madaxtooye ah wali lamid ataa in la weeraray madaxweynihii koonfur galbeed walilana marka in si degdeg ah arrintu isuge hoob dadkaas iyo eeyin ciidan military ah sidiyoo sheegadeen tuutaanka jaroona ku muuqdo hoob iyo ciidan military eeyin in maxkamadda ciidamada qalabka sida italiska si degdeg ah jawaab arrintaasaan ku biyaan muddo yarna eelboorkaas oo dadka dhaawacagahay laku qaado faday wali ka bogaadiyaana in yoon muddo yarna laka furo eelboorkaas saas oo kale ciidankaas isla xisaabtansho iyo walaagii qalad ee meelasay kudhi weerarkii la jeysadiina in jawaab degdeg ee laku halo dowladda koonfur galbeed maku aamusu doonto lan kasta oo dembe galoona waajibshay iyo maray doonto marka shacabkaanoon wala inka baaqanaya in laisdejiyo intii noo dhamatay ilaahay na haraysa intii hata noo dhaawacana wali ilaahay aan ku rajayna in caafimaad degdeg ay helaan dowladdana jawaab degdeg ay bii doonto guud ahaan madaxweynaha aan ka sareeyo walina baaqas injeediyaane taliska iyo maxkamadoogii ciidamada qalabka sida in jawaab degdeg eh arrintaas ku biyaan saas oo kale wali eed un ku xugnaa wal horla aragaynan hayne amisom wali mas-uulku haytay sidiisan ogtiin amisom
waa hagaag dhinaca kaleetana dhegaystayaal haddii aanu fiirno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta daafuray dhoofinta xilibka waa hilibka xoolaha soomaaliya ee loo iibgeeyo dalka sacuudi arabiya cabdisalaam juulo shaakir ayaa warkan dhammaystiraya munaasabadda dhoofinta hilibka xoolaha soomaaliyeed ee dalka sacuudiga oo si wadajira usoo qabanqaabiyeen wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya iyo shirkadda hilibka soomaaliyeed ee somaali meat company ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan ayaa waxaa daafuray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre waxaana goobjoog ka ahaa safiirka sacuudiga ee soomaaliya axmed bin maxamed almuwallad ganacsato wasiiro xildhibaano iyo marti sharaf kale wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda soomaaliya iyo shirkadda hilibka soomaaliyeed ee sommid ayaa si wadajira u qorsheenaya in dhowaan suuqyada dalka sacuudiga u iibgeeyaan hilibka xoolaha kadib markii dowladda dalka sacuudiga ee dalka soomaaliya u ogolaatay inay u dhoofiso hilibka xoolaha taas oo ah guul usoo hoyatay dalka gaar ahaan wasaaradda xanaanada iyo somaali meat company maareeyaha shirkadda somaali meat company maxamed siciid abuukar iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamed cabdi gabeere ayaa ka hadlay daafurka dhoofinta hilibka xoolaha soomaaliya waxaan qayb ka ahayn guusha maanta ah in lagu qalabiyo dowladda sacuudi arabiya gaar ahaan hay-atulqada oo dawaa inay aqbasho amay ogolaato guud ahaan inay hurto xoolaha dhoofka xoolaha hilibka dhoofka soomaaliya gaar ahaan rugsad ballaaran oo laga soo heli karo websetka hay-adul qadaha dawaa in ay siisay soomaali mid company hilibka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan geela ariga iyo lo-daba soomaali mid company waxaa la aasaasay kun sagaal boqol sagaashan shantii waxaa ka shaqeysaa oo mushaar toos ah iyo weylis usoo doonta in ka badan maxay ahayd saddex boqol oo shaqaale aad aan u mahadcelinaynaa dadaalka ay u galeen soomid iyo wasaaradda xanaanada xoolaha shaqada badan ay ka qabteen in xoolahaas loo helo inna la aqbalaa wax weyna marka aadaan ugu bogaadinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo shirkadda soomid iyo shirkadaha kale la midka ah ee arrimahaas ku dadaalayay waxaan leenahay marka waa jawi cusub iyo baal cusub oo noo furmay weliba waxaa alxamdulilah iyadoo xoolaheena loo dhoofiyo oo weliba xilliga xajka ah laba milyan iyo ka badan loo dhoofiyo ah haddana waxaa ka macno badan dhoofka xoolaha caadiga ah xoolaha qalan xoolaha qalan waxay faa-iido ku leeyihiin haraggii si gooniyaa loo dhoofin doonaa beerkii iyo xoolashii calaashi oo jirka oo dhan dalka ka faa-iideysanaya dhiiggii iyo uuskii si badan fertilisada loogu faa-iideysan doonaa si badanoo marka macno u leeyahay in hilib keliya la dhoofiyo waa ka macno badan tahay in neefkao isku dhan in la dhoofiyo waana guul noo soo hoyatay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen maxamed ayaa sheegay in mar dhow hilibka xoolaha soomaaliyeed loo dhoofin doono dalka sacuudiga isagoona u ballan qaaday ganacsatada soomaaliyeed inay ka saacidi doonaan fududeynta dhoofinta xoolaha ilaahay qafuur raxiimkaan umahadcelinaynaa kasikow waxaan umahadcelinaynaa cid walbo nagala qayb qaadatay dadaalkan in maanta mar labaad aan dib u furno in ummadda soomaaliyeed ay helaan inay dhoofiyaan hilibkii in muddaha naga xirnaa arrintaas ayada waxay soo martay marxalado badan insha allahu marxaladii ay soo martayna dhammaan waa laga soo gudbay insha allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in waddanka sacuudiga loo qaadi doono hilibka soomaaliya hadduu ilaahay yeedo waxaan rabaa inaan macdeliyo walaalahayna dowladda sacuudiga oo arrintaas siduu nogala shaqaysay ugu horeeyo safiirka aada iyo aada ugu mahadsan arrinta labaad waan rabaa inaan ka hadlo ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka ganacsatada ah ee soomaaliyeed inaan kala hadlo sidaad ogtihiin ummadda soomaaliyeed maanta wasaaradda aan joogno ee xanaanada xoolaha waa wasaaradda lafdhabar u ee ummaddan wax keliya ummaddan ay haystaan oo number one weyn waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan wax ay gacanta ku hayaan xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo soo xiray munaasabadda ayaa ku tilmaamay tallaabo guul ah dhoofka hilibka xoolaha soomaaliya oo ay u ogolaatay boqortooyada sacuudiga wuxuuna xusay in dadka soomaaliyeed iyo ganacsatada ay ka heli doonaan dhaqaale iyo shaqo abuur ka badan midkii laga heli jiray dhoofka xoolaha nool waa guul weyn in maanta aan xoolaheedna oo weliba hilibkoodii ah inaan dhoofineyn hilibka xoolaha sida la sheegay ayada oo dhoofinta aan ka hadlayno oo ay aada iyo aada u wanaagsan tahay oo dee ayba inoo tahay xoolaheennu innaga ay nolosheennuba ku tiirsan tahay haddii aan dhoofsanno iyo haddaan qabanno iyo haddii aan maallaba intaba haddana inaan u gudubno inaan xoolaheenna aan dhoofino weliba ayagoo hilib ah aan hilibkii dhoofino waa tallaabo weyn oo horey loo qaado sida la sheegay waxaa ku jira waxyaabo fara badan oo bioproducts oo inoo codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga juula shaakir puntlandna waxay maanta maxkamad markaasi soo taagtay dhalinyaro tacadi kula kacay qoys danyar ah abuukar dayax ayaa dhamaystiraya
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ee puntland ayaa maanta la horgeeyey shan nin oo dhallinyaro ah oo ku eedeysan ku-xadgudubka qoys danyar ah oo ay gurigooda ugu dhaceen xilli habeen ah kadibna ay ka duubeen muuqaalo duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari saddexdii juun ee sanadkan dhammaan shanta eedeysane ee maanta la horgeeyey maxkamadda gobolka bari ayaa sida la caddeeyey qiraal ku ah kiiska kadib baaritaan ay ku samaysay waaxda baarista dembiyada ee c i d da intaan maxkamadda loo gudbin laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka puntland iyo shacabka soomaaliyeed ayaa si weyn uga horyimid tallaabada dhallinyaradan ay ku kaceen taas oo keentay in si dhaqsa ah loo soo xiro saakana maxkamad lasoo taajiyo falka muuqaalkan looga duubay qoyskan oo ku baahay baraha bulshada ayaa muujinayay dhallinyarada la horgeeyey maanta maxkamadda oo si tacadi ah iyo hanjabaada ugu geysanaya qoyskan danyarta ah xilli ay ku sugnaayeen gurigooda goor habeen ah oo ay hurdayeen muuqaaladan oo ku baahay baraha bulshada ayaa laga dheehanayay qoyskan danyarta ah oo hurdada ka salalaya goor habeen ah kadib markii dhallinyaradani ay kabaha la dulmareen muuqaaladan ayaa caraw weyn ku dhaliyay guud ahaan soomaalida ku sugan dal iyo dibad waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn loogu falanqaynayey baraha bulshada lamana oga waxa ay mutaysan doonaan dhallinyaradan abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada awoorta nabaddana waxay dhagax dhigeen wadada maxamuud xarbiye ee isku xirtay isgoosyada florence iyo calikamin ee magaalada muqdisho bacdama cabduqaadir ayaa warkaasi faahfaahinaysa inkastoo laamiyada soo gala degmada warta nabadda ay yihiin kuwo dhisan haddana waxaa jirta wadooyin qaar oo ay burbur xoogani ka muuqdaan xilliga roobka markii la gaarana biyaha ay fadhiistaan haddaba laamiga maxamuud xarbi ee isku xidha florence ilaa calikamin wadadaasi waxay ka mid tahay wadooyinka halbowlaha u ah degmada warta nabadda ee gobolkani banaadir si wadada loo dhiso loona soo celiyo bilicdii ay wadadaas lahayd waxaa dhagax dhigay maantay maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya maamulka degmada warta nabadda oo ay ugu horreysay guddoomiyaha degmada zaynab xaabsey ku-xigeenadeeda bulshada ku dhaqan degmada rugta ganacsigana qayb ayay ka ahayd intaasi kadib waxaa ugu horeyn hadlay xubno ka mid ah odayaasha degmada kuwaasoo ka mahadceliyay dhismaha waddada gudoomiye aadaad u mahadsan tahay runtii waddadanna waxay ahayd inay waddooyinka ugu horreysa noqoto laakiin dhib ma leh hadday hadda ugu dambayn noqotay ama dhexdhexaad aadaanu soo dhawaynaynaa guddoomisadana aad baan ugu mahad celinayaa runtii oo door weyn bay ka qaadatay sidii jidkan loo dhisi lahaa khayr allaha ku siiyo
zaynab maxamuud warsame xaabse oo ah guddoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolkani banaadir oo dhankeeda warfidiyeenka la hadashay ayaa ka warbixisay ahamiyadda ay waddadan u leedahay sidoo kale nooga mahad celisay bahda waxbarashada iyo bahda caafimaadka kaalintii ay ka qaateen dhisitaanka waddadani rabaa inaan maanta hortaada ugu mahad celiyo waddadan isxilqaan ka ah markii aan u tagnay ganacsatada ardayda aqoon-yahanka iyo dadka bulshada odayaasha dhaqankii haweenkaba ee hormuudka u ahaayeen guddoomiye dadkii ugu horeeyey ee soo jawaabaa rabaa inaan maanta hortaada ugu mahad celiyo dad badan baa soo jawaabeen laakiin dadkii ugu horeeyey ee aanan hadal ka soo celinin waxay ahaayeen goobaha waxbarashada waxaan si gaara ugu mahad celinayaa maamulka ardayda iyo macallimiinta jaamacadda simad oo aad aragtid inta ay u jirto halkan iyo markii la yidhaahday isxilqaankaas iyo hal doolar dalkaaga ku dhiso ayaan wadnaa jawaab deg dega oo muhiima ayay ina siiyeen nagalana qayb qaateen waxaa sidoo kale rabaa inaan ugu mahad celiyo halkan iskuulka hoyga xamar oo isagoo iskuulaadka ay waqtiga imtixaamaadka ay ku jiraan fasaxadii fasaxyadii la galayay haddana ka qayb qaateen waa dareemaysaa goobaha waxbarashada mudane guddoomiye sida ay u diyaar yihiin ugana qayb qaadanayaan waxaan sidoo kale u mahad celinaa bahweynta caafimaadka gaar ahaan isbitaal jaziira iyo isbitaal axayaat oo ayagana qayb weyn ka qaadanaya kana qaateen insha allah shacabka xaafadaha qof walba iyo taagtiisa iyo tabartiisa iyo ganacsatada guud ahaanteenba waan u mahad celinayaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri iyabo oo dhankiisa madashaasi goobjoog ka ah ahayaa maamulka degmada warta nabadda iyo shacabkaba kaga mahad celiyey go-aanka ay qaateen oo ahayd tallaabada wanaagsan ay ku horumarsanayaan waddooyinka soo gala degmada warta nabadda guddoomiyaasha degmooyinka oo shaqooyinka noocan oo kale isku xilqaamaya oo bulshadooda abaabulaya iyo deegaanka ay madaxda ka yihiin aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa oo saynab ay u horrayda aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa kuwa kalena sidaan oo kalea laga rabaa bulshadu sideedaba haddii wax loo sheego haddii la abaabulo ayadaa isku tashanayda ayadaana wax la baxay yuusuf xuseen jimcaale madaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho ugu dambeyn hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in maalmihii u dambeeyaba ay wadeen dardargelinta sidii dabudayaactir iyo dabudhisba loogu samayn lahaa waddooyinka caasimadda muqdisho ee burburka xoogan ka muuqda waxaana uu sheegay inay sii wadayaan mashruuca ku dhisa dalkaaga hal doolar ah waxaana uu shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho maamulka gobolka banaadir ugu baaqay inay ilaaliyaan waddooyinka loo dhisay ogaana dowladdii markay dhacday xilligii dowladdii kacaanka markay dhacday wixii danta guud ahaa waxaa laga dhigay wax dawlo la heeday oo cadaawo loo muujinaayo lala dagaalamayay laamiyada xataa waa la jeexjeexa berigaas waa ogsoontihiin diribyihii dowladda waa la jijabshay dukumeentiyadii dowladda waa la jeexjeexay waxaasoo dhanna waxaa laga dhigay wax dad lahayaa laga dhigay wax dadku inay leeyihin looma sheegin marka waxaan rabnaa dadku inay leeyihin inaan u sheegno hal doolar dalkaaga ku dhisa hal doolar markaan leenahay haddii faadimo doolar laga qaaday saynabna doolar ay ku darto calina doolar ku daro cumro doolar oo ku daro khadiijana doolar ku darto annagaa hadhow waxaan gelina annagaa iska leh waa business aan wadalena waa wada difaacanay runtii mashruucaas cidda ka dhamay karta waa hooyooyinka gabdhaha waa markay albaabadana garaacaan iskuulaadkana ay tagaan ardadana ay ku baraarujiyaan ay yidhaahdaan baabe hal doolar tuur oo dalkaaga ku dhisa hal doolar tuur cunuguna waa heli karayaa
warkii habeenaad caawa kala socoteen raadiyaha dalsana magaalada muqdisho akhyaartaana dhegeysatahay waa nagayntaa cidda warka iyagu seego waxay dib kaga barbaaran karaan barahan internetka ku leenahay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel